أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalusaaka idiin haysa kuwada ugu door karoon waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa booqasho ku tegay waddanka ethoobiya isagoon u ololeynayo aqoonsiga maamulka somalilan tartanka ramadaanka idaacadda islaamiga al andulus ayaa si habsami leh ku socday iyadoona dadaallo badan ay bixinayaan majmuucaadka ka qayb qaadanaya tartankaas maktabka tarbiyada ee tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mukhayim tacliimi ah u qabtay ardayda faracyada macadka qurduba iyo sidoo kale madaarista nidaamiga ee wilaayaadka islaamiga wilaasaamiga ee bakool ayaa dowladdiina usoo gebagabaysay qudaadda maxkamadaha degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas wilaasaamiga ee baay ayaa soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaas guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada gedo waa subaxnimo khamiisa taarikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha barakeysan ee ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan madaxweynaha maamulka sahyuuniyadda yuhuud ayaa booqasho ku tegay waddanka ethoobiya isagoon u ololeynayo aqoonsiga maamulka somalilan tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuushiiba xilli loolano isdiidan ay ka jiraan geeska qaaradda afrika ayuu maamulka sahaynada yuhuuddu wuxa uu xoojinayaa saamayntiisa militari oo midda siyaasadeed ee mandiqadda madaxweynaha yuhuudda gaalka lagu magacaabo isaaq herzog ayaa booqasho rasmi ah ku tegay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya halkaasoo uu kulan kula qaatay gaal abiy axmed war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka yuhuudda ayaa lagu sheegay in socdaalka madaxweynaha maamulka ee geeska afrika uu salka ku hayo isbedelada juqraafiyadeed ee gobolka ilwareedyo ayaa sheegaya in yuhuuddu ay xoojinayso damaca etoobiya ah inay hesho marinbiyood isaaq hortog ayaa safarkiisa adis ababa ugu jawaabayaa safarkii madaxweynaha turkiga uu isbuucii hore ku tagay waddanka etoobiya dowladda xabashida etoobiya ayaa iskaashi amni iyo mid siyaasadeed la leh maamulka sahaynada ee xasuuqa ku haya muslimiinta falastiin yuhuudda ayaa dabayaaqadii sannadkii lasoo dhaafay ee labada kun shan iyo labaatanka aqoonsi siisay maamulka shaaldiriirka somalilan iyadoona hargeysa ay tageen saraakiil sarsare oo uu hogaaminayey wasiirka arrimaha dibadda sahaynada dowladda xabashada etoobiya ayaa doonaysaa in dowlado ay ka mid yihiin imaaraadka carabta yuhuudda iyo hindi ay u kaashato xaqiijinta damaceeda gurcan ee ku saabsan qabashada xeebaha geeska afrika jasaaka allaahu khayran walaalka abuushiiba tartanka ramadaanka idaacadda islaamiga al andulus ayaa si habsami leh ku socda iyadoona dadaal badan ay bixinayaan majmuucaadka ka qayb qaadanaya tartankaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen yaasir moxamed
tartan aqooneedka idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa waxaa sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri ku baratamaya koob iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka dalka kuwaas oo kala ah banaadir laba shabeelle labada jubbo baay bakool hiiraan gado galgaduud iyo wilaayada mudug tartanka oo galay habeenkiisii siddeedaad ayaa waxaa labada majmuuco ee alif iyo ba mid kasta ay tartameen min afar habeen iyadoo hadda uu marayo meel xasaasi ah sannadkan ayaa uga duwan tartan aqooneedka andalus sannadihii hore maadaama diyaarinta su'aalaha ay iska kaashadeen makaatiibta dacwada iyo tacliinta xalay waxaa miiska mikrofoonka idaacadda ku tartamay shanta majmuuco ee ku jira guruubka ba kuwaasi oo soo bandhigay tartan xiise iyo xamaasad leh sidaan ayayna u socdeen weydiinta su'aalaha markanna waxaa qadka toos ugu jira majmuucada afraad ee tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowna mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay mar kale sidee noo maqashaan wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu si fiican ayuu maqalnaa haye lambarkii labaad ayaad hore u qabsateen su-aashiinnii ugu horreysana si saxa ayaad kaga soo jawaabteen su-aashiinnii labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambaysa waxay leedahay taquumu xujatullaahi calaa khalqihi biaxadi amrayni udkurhumaa taquumu xujatullaahi calaa khalqihi biaxadi amrayni udkurhumaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
atamakulu min min alfiqi wa irsaali rusul التمكن وإرسال الرسل قامت وقامت عدة الله على خلفه بإرسال رسول ومزاج haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celina insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee baay oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alcaqiidatu waalfiraq waxaa la weydiiyey xujada ilaahay waxay ku qumaysaa calaa khalqihi laba arrimood mid ka mid a laba arrimood ayay ku qumaysaa xujadu labadaba sheegaa layidhi jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay
guddiga tartanka ayaa xalay mar kale shaaciyey natiijada iyo halka ay kala marayaan majmuucaadka koob iyo tobanka ah iyo cidda haysta hoggaanka tartanka waxaa kaalinta koowaad ku wada jira wilaayaadka baay iyo hiiraan oo haysta min lixdan darajo kaalinta labaadna waxaa ku jirta wilaayada jubbada dhexe oo haysata konton iyo shan darajo halka kaalinta saddexaadna ay ku wada jiraan wilaayaadka shabeellada dhexe mudug galgaduud gado jubbada hoose banaadir iyo shabeellada hoose oo wada haysta min konton darajo halka kaalinta afaraadna ay ku jirta wilaayada bakool oo haysata soddon darajo min afar habeen ayaa u dhiman guruubyada alif iyo ba iyadoo ilaa iyo hadda aan la saadaalin karin cidda ku guulaysan karta tartanka sannadkan maadaama majmuucaadka mid kasta ay bixinayaan dadaal dheeri ah si ay aqoontooda u soo bandhigaan jasaaka allaahu khayran walaalka yaasir maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mukhayim tacliimiya u qabtay ardayda faracyada macadka qurduba iyo sidoo kale madaarista nidaamiga ee wilaayaadka islaamiga walaalkeen cuhmaan dhuuboy warbixintaasi inoo faahfaahinayo iyadoo loogu faa'iidaynayo xilliga fasaxa wuxuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mukhayam tacliimi ah u qabtay ardayda machadka qurduba faracyadiisa wilaayaadka islaamiga ah iyo madaariista nidaamiga ah ee wilaayaadka mukhayamka oo ah midkiisii labaadah oo loo qabto ardayda ayaa waxaa sannadkan ka faa'iidaysanaya boqolaal arday ah oo ka kala timid wilaayaadka islaamiga ah iyadoona inta uu socdo mukhayamka ay ardaydu ku qaadan doonaan duruus kala duwan iyo barnaamijyo kale oo ay ka mid yihiin tartanno ardayda dhexdooda ah iyo kala faa'iidaysi muddada uu soconaya mukhayamka xafladdii furitaanka mukhayamka qaybtiisii labaad waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta maktabka iyo marti sharaf kale sheekh cabdiraxiin muudey oo ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa si rasmi a u furay mukhayamka tacliimiga ah ee loo qabtay ardayda wax ka barata madaariista wilaayaadka islaamiga horta soo dhowaada waalidiintiina u timaadeen bishii ramadaanka ayaan ku jirnaa shahruulkhayr shahruuljihaad shahruulqur'aan markaa horta bishaasaan ku jirnaa dowrkan wuxuu ku soo aaday oo muqayim sayfiga wuxuu ku soo aaday bishaan barakaysan ayuu ku soo aaday sidaa daraaddeed aada ha loo cibaadaysto fursa haysatiin rasuulka sala allahu alayh wasalam sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dillahu yaa ku jiray shaabun nasha'a fii cibaadat illah yaa awlaadii inaad dadaashaan insha allahu markaa muqayim seefiga ahaa ee doorkiisii labaad waa noo furan yahay jazaakum allahu khayran ilaah idin barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh xasan oo isagana goobjoog ka ahaa furitaanka mukhayamka ayaa dardaaran u jeediyey ardaydii fursadda u heshay inay ka soo qayb galaan muqayamka dhallinyaratihinshabaab arday ay yaratihiin sidaa darteed ha ku qancina wax ka sokeeyo min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas inaad saa u toosi sida leebka idan waxaad mar waliba ku soo noqotaa qur-aankaa sidaas ah kayfa nakuunu naxnu al'aan maanta seen ku noqonaynaa jazaakum allah khayr jazaa baarka allah fiikum maamulaha mukhayamka tacliimiga ayaa isna soo bandhigay muddada uu soconayo mukhayamka iyo waxyaabahay ardaydu ku baran doonaan mukhayamkan waxaa nooga bixi doono aan ku qaadan doonaa alcaqiida alislaamiya sidoo kale waxaa noo bixi doono alqur'aan alkariim waxaan qaadan doonaa ta'amulaatun fii suurati yuusuf calayhi salaam sidoo kale waxaa nooga bixi doona mukhayamkan asiyaru wataariikh waxaa meesha ka marnayn fiqhu lwaaqic waxaa meesha ka marnayn idaaradii waxaa barbar socda marka maadooyinkaas anshito nashaatiya ayaa mukhayamka lagu qaadan doonaa oo ardayda u dhexeeya sidoo kale waxaa ka mid ah anshitada mushaahadaat waxaa ka mid ah musaabaqaat maca aljawaa'is musaabaqaatun maca aljawaa'is ayaa ka mid noqon doonta dalacaat beriya ayaa ka mid noqon doonta ugu dambeyn qaar ka mid ah ardaydii ka socotay wilaayaadka islaamiga ah ayaa dhankooda soo dhoweeyey mukhayamka tacliimiga ah ee loo qabtay ugu horeyn magacaygu waa cabdimaalig macalin aadan kana socda machadul qurduba lidaraasaat alislaamiya waalculuumi alidaariya degmada jamaama ee wilaayada jubbada hoose maanta waxaynu dhex joognaa mukhayam uu inoo qabtay dabka tarbiyada waxaynu rajaynaynaa inaynu ka faa'iidno waxyaala aad u wanaagsan magacaygu waa cabdiqafaar farxaan ka socda machadka qurduba wilaayada islaamiga ah ee hiiraan maanta waxaynu ka qayb galaynaa muqayim tacliimi ah kaas oo inoo qabtay maktab tarbiya oo tacliim lixarakat shabaab mujaahidiin aad iyo aad ayaan ugu farxsannahay inaan kasoo qayb galno muqayimkan tacliimiga ah magacaygu waa cabdulaahi maxamed khayr oo ka socda madrasatu qamar midmagaalada buurdhuxunle ee gobolka bokool waxaan kasoo qeybalay muqayim tacliimi oo gobolayna maktab tarbiya wa tacliim waxaan ahay arday ka socda madrasada alhijra athaanawiya limadiinatu jilib fii jubba alwusda alislaamiya maanta waxaan kulansannahay mukhayam tacliimi oo noo qabtay maktab tarbiya wa tacliim lixarakat shabaab mujaahidiin waan ku farxsannahay haddaan nahay jubba alwusda alislaamiya anigoo ah iman xasan cusmaan oo ka socdo madrasada qurduba gaar ahaan walaayada islaamiga shabeelle hoose oo ka qaybgalaya mukhayam tacliimi lixarakat shabaab mujaahidiin khaas ahaan maktab tarbiya tacliim waxaan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo waana kiisii labaad insha allah waxaan rajaynayaa inaan si fiican u dhammaysan doono wilaasamiga ee bakool ayaa dowladdiina usoo gebagabeysay qudaadda maxkamadaha degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasan ee warbixintaasi ay ku cibaadaysanayaan ilaahay ka mahadsan ilaahaga intanay kulmiyay oo inti ilmanku baradaani amni iyoona istiqraarna siy ilaahay kaasa ka mahadsan may kale ka mahadsanaa dadkii tahanii aruuriyey inti cilmanku baradaani welweelaay eena markaasi maybohmaylanaa ilaahay duursho dhaafo dowradan oo ahayd dufcadii labaad islamarkaana loogu magacdaray saxaabiga cabdulaahi ibnu mascuud ayaa loo qabtay dhammaan mas-uuliyiinta maktabka qadaha ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool dowradan waxay socotay muddo isbuuc ah waxaana soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ee bakool ujeedka ayaana ahaa in la isxasuusiya mas-uuliyadda loo hayo ummadda muslimka ah ee ku hoos nool shareecada alleh islamarkaana usoo xukun tegaysa kitaabka alleh iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam munaasabadii dowradan lagu soo gebagabeynayay oo ka dhacday howlka shirarka iyo xafladaha aalayaasir ee degmada tieglow waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool maamulka islaamiga degmada tieglow golaha nuqabada wilaayada iyo mas-uuliyiin kale mid ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ugu horeyn kelimo tawciyaa ka jeediyey munaasabadda ilaahay mayla ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ilaahay maybaa amaray an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ammaanayaalka ni guditaanga helsho maxalu shaahidka maybaa waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl haddii dadka dhaxdii oo xukumaasaan inaysan ka xukuntaan cadla cadlagaas ilaahay subxaanahu wa tacaala maybu aha samadan ilaahay teegi mayba ka teegantaa cadli ka teegan ilaahayna koonka maylaha dejiya hal kitaabaha dejiya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam korshe ilaah ka dejiya malaaqiq ibraahim dhaysane malaaqa beesha jilble ee wilaayada islaamiga ee bakool iyo malaaqa ibraahim kabayar ee malaaqa beesha galadle ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa iyagana dhankooda kalimaadkan munaasabada ka jeediyey may baslana akhyaaray insha allahu tacaala wali ilaahay sin amar ilay sin amaran ilaahay ba amarsan si ilaahay amarsi ini qaadataan an taxkumu bilcadli warka kal inta ka dhonyi haddii isin oo maybu ahan wax xukumo fadaasaan dati dhati xukumo fadaasaan cadaalad inay ka xukuntaan ilaahay saasaas araysaas la qaadada nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis jey qudaado maybu sidde la kashay sidde lama kasha kashago koona jannaada la kasheegi kan jannaada allah sin ku weel kasha kasha allah sin ku ogaada un haddii un anana qobadii dadkii sin la sheegayana mayba insha allahu tacaala suuma la qaadanaha inni macagin khayray labaal surnaano kasha kashan iskinin ku arna insha allah walaalayaal sinba ulmaaday ee qullaadii ah dadla wacdiya uma ihidiinna mas-uuliyad ulusal siin dhiibi garsoora lasiin dhiibi ilaahay subxaana wa tacaala cadaalad ha siin waafajiyo dadka muslimiinta ahoo isan garsoorayaalkan atiin maysin la dardaaramaana inay isan maybuu cadaalad isuu biidaan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabshay kashal biidaan ilaahay subxaana kitaabshayna isan maybuu siinkugalna kalgaceel iyo hibloo sahay iyo hibloo sahay siinkugalna ilaahi subxaana wa tacaala sida sawaabka allah siin waafajiyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray dardaaran dhaxalgal ahna qudaada u jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan qaadiyaalkii haddii atigmasiin kala dardaarmeey in qofka maylaraa isdhiso aqoontiisa haddii maanaa sheegaa ti sharciga ato wakhaasatan fiqhiga kitaabka minhaajka oo kale inta badan hadda maylaraay miilo marjic awse anag male saas maa khiyaari ya fiqiga shaafici leon dadkan maanaa madhab shaaficiya ayaa qabaan un shaafici aan awda shaafici aan kutubada kale waa iyona meel raay walan baahan laakiin qudaada hadda inta badan takhasusga minhaajkan badan iyo ogda lan haddii ilaahay baraka minhaajka hifdiisa noo masaladaas intay ka taal meel hebel ka taal rab badan ajare ogda qaadiyaalka ilaahay barakaay marka in lisdhis aqoon ahaan idood wala inaga la ku gaari la raay ogda gaaligi marka meel raay waa in in badan maanaa in sheega daakiridiisa xifdiga iyo in masaa'ilka meelo maanaa in sheegada madaantiyo eh luqubaaradaw luqubaxtiyow inuu soo gaado kor inuu isdhiso la baahan marka may dardaarmaan insha allahu tacaala tadwiiru daat dowladda mari may wahaa walaa soofeen ee buraarujin ele inagadaas malanku si isdhiso kor marka jazaakum allahu khayra jazaa wilaayada islaamiga ee bakool ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey sare u qaaday dowlaadka sharciga ah ee ay u qabanaysa mas-uuliyiinta makaatibta kala duwan ee wilaayada islaamiga ee bakool kutubada kale haddii aad fiirida kabakii kusii duran ahaaye antaasay may taawe hujada ininini oogi hujadii hadduunini litaala ini marka may baa kolley naftay nafta walaalooba ka buraariyey kulle inti tabartan ini dadaalnan wilaasaamigee ba ayaa soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaas walaalkeen yaasir maxamed ee warbixintaasi inoo eegaya
الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون
halkaani waa masjidka jaamaca ah ee degmada buulafulaay ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee baay waxaa halkaani kusoo gabagaboobay tartanka qur-aanka kariimka ee heerka gobol waxayna ardayda ku tartamaysay tobanka jus shan iyo tobanka jus iyo soddonka jus iyadoo kuwii galay kaalmaha hore la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxaa tartanka heerka gobol ee wilaayada baay u fadhiistay afar iyo labaatan arday oo ka kala socday siddeedda degmo ee wilaayada sida baydhabo buurhakaba ufurow diinsoor bardaale buulofullaay labaatan jirow iyo qansax dheere waxaa xafladdii gabagabada oo lagu qabtay masjidka jaamaca ee degmada buulofullaay ka qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jirtay mas-uuliyiin macallimiin waalidiin iyo odayaal iyadoona halkaasi laga soo jeediyey kalimaad kala duwan aan ugu horrayntii dhegaysanna culimmada kale ah sheekh maxamed garaar iyo sheekh cabdililaah oo ka mid ah culimmada wilaayaadka dalka waxaa tihiin jiilkii khilaafada islaamka ee soo socotay ee ififaalaheeduna ay muuqdaan insha allah in adduunka ka hirgelino aan ku dadaalayno raggii hoggaankeeda qaban lahaa ee furimaheeda kala duwan buuxin lahaa ayaa tihiin marka hamigu yuu noqon qur-aankan ku tartamayo oo dhammeeyo keliya ha noqdo himmadu ha noqoto mid caaliya ha noqoto maaragtay kitaabka sidii loo difaaci lahaa sidii waa la xifdiyey loo ilaalin lahaa xifdigiisa loogu- loo sugi lahaa sidii loogu dhaqmi lahaa inay himmadu noqoto ayaa maaragta laydinka rabaa mucallimiintii een soo saaray ardaydan sida qur-aanka u akhrinayso iyo ubadkan barakaysan iyo waalidiintii iyo muslimiintii si guudba maanta khayrkaas isku kaashaday horumarka aad arkayso sabab u ah inuu halkan ka socdo waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran dhammaantooda inta haddaan sho- soo sheegay inta inaanan sheeginba waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala cabaalkiina khayr ha ka dhigo sacyigiina iyo dadaalkiina allah barakeeyo Een, diinta iyo khayrka la wadana miisaanka xasanaadka allah noo wada saaro waxay xafladdu socoto oo marba mikrofoonka lagu soo dhoweeyo dad hor leh waxaa la soo gaaray wakhtigii natiijada iyadoona goobta looga dhawaaqay kaalmaha iyo abaalmarinada ardayda Ee, lankan ku horreey soddonka jus haddii anna insha allahu tacaala antunku weera magaajo weliba dheray cumar xuseyn aadam ee, insha allahu tacaala abaalmarinta aada helin ee, musxafka qur-aanka kariimka iyo anku horreeye horta lacag oo tiradii dhonta boqol iyo soddon dollar بارك الله فيه لنا إن شاء الله تعالى أرديك لما عبد إسحاق محمد درجي سنة أتا سغالن إتوضبا أرديك إن شاء الله تعالى ما يوال مرين هلي مصحف القرآن الكريم ك بيس الأقديرس بور دولار أرديك السدحات أو ما يلا رأي صدام في جزء كترت من مجاجي ما يبلا رأي يوسف شيخ علي حسن درجي سنة أتا سغالن يولي abaalmarintu usahali musxafka qur-aankan ka horreeyey may baahdina kiige lacag deeraas toddobaatan dollar tani waa fadli uu allah ku manaystay ummaddiisa kuna yimid dadaal iyo wakhti dheer oo ay bixiyeen mujaahidiinta waxaana si garba siman wilaayaadkii islaamiga ah dhammaan sanadkani uga socda tartanka degmooyinka iyo midka heerka gobol kaas oo ay ka qayb qaadanayaan boqolaal arday oo wax ka barta madaariista qur-aanka kariimka jazaaka allaahu khayran walaalka yaasin guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaasya miiga ee gedo walaalkiin casaam carafad ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo iyadoo si habsami looga socdo degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo gurmadka uu sameynayo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee gedo raashin qaybi ka sameeyey degmada ceelcadde taasoo si weyn uga faa'iidaysteen boqolaal qoys oo ku dhaqan degmadaas qaar ka mida bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee la siiyey raashinka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey raashinka la siiyey iyo sida uu soo gaarsiiyey gurmadkan raashin qaybinta ah waxayna sidoo kale u daceeyeen mujaahidiintii soo gaarsiisay gurmadkan raashinka ah بسم الله الرحمن الرحيم بشير علي حسن بليلة مشان جوا دقمة على العد الحمد لله رب العالمين ما أنت هاشم بليسيي ولاية إسلام كايسيسي قد أبارها هايسيي الحمد لله رب العالمين راشين كليسيي وبر بريس سنكر باستو سليد تمر الحمد لله رب العالمين مسلمين تيسيسي كر الله كديو قال هذا الله جبيه الله محن كورا كو إسقلافة كديو إلهي وحن كبري إن استيلان أيها siyaad cali baa ladhaha alcadabo maasha allah waa mahadsanyihin saddex af oo bariis iyo sokor iyo bura iyo saliid iyo kartoon baasta iyo timir baana la siiyey gaalada allaha jibiye muslimiintana kor allah ka dhigay waan dhoway magacay waa daahir cabdi cali waxaan ku noolay degmada ceeladan ku noolahay een abaaro fara badan ka bacdi harakada shabaab mujaahidiin waxaan isay raashiin fara badan sonkor leh saliid leh sida burka baasto iyo tamar baana na siiyey ilaahay baa mahad u sugnaatay ka bacdi waxaan ugu mahad celinaa harakada shabaab mujaahidiin meel ay joogto waxaan leeyahay gaaladan allah ha jibiyo abaartana allah ha naga saaro maasha allah aad baan ugu mahad celinaa iyagana dembigoodi dembi waalidkooda allah ha dhaafo aad baa looga ducey aad baa looga duceeyey magacayga waa xasan axmed cabdisalaan ceel caddaan joogaa maanta bal ka war alcada waxaa ka socday balse ceel cadda xaalad fiican baa ka socoto ee quudin baa ka socoto walaalaha gurmadka waa ku mahadsan yihiin Ee, waxay noo keeneen haaf bariisa haaf bura haaf sokora ee, kartoon baasta laba saddex kilo saliida laba kilo timir ah intiina soo gaarsiiyey ilaahay khayra siiyo miisaankooda xasanaadka allah ku kabo waa mahadsan yihiin hooyo waxaan joognaa degmada ceelcadde maasha allah muslimiinta kor allaha ka dhigo Een, deeqdayna siiyeenna waana soo gaartay insha allah u mahad celina cadowgoodana allaha qabto waxaa nala siiyey raashin bur bariis sokor een, maxaan ku dhahdaa saliid een, baasto iyo maxaan ku dhahdaa timir marka maasha allah muslimiinta waa u mahad celinaynaa guddiga gurmadka abaara ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmooyinkay deegaanada wilaayada islaamiga gedo ka wado gurmad raashin qaybin iyo biyodhaamin iyadoona bulshada aadkay u saamaysay abaartay u fidanayaan gurmadyo kala duwan jazaaka allaahu kheyran walaalka cazaam guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxna maad kala socoteen warbaahinta islaamiga alendulus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageli oo aan ugu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajarsii dhegeysiga idaacadda islaamiga alendulus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak wa jihaadukum mubaarak